Shirkan maanta ka furmay magaalada Gaalkacyo ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa looga hadlayay arrimaha gargaarka ee Soomaaliya iyadoona shirkan ay kasoo qayb galeen wasiirada gargaarka ee dowlad goboleedyada dalka. Ugu horreyn gudoomiyaha hay-adda maareynta masuuliyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Cabdulaahi ayaa shirkan ka hadlay iyo muhiimadda uu leeyahay.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan maanta halkan ka daafurnay shir oo arrimaha bini aadama looga hadlayay kaasoo runtii aan qabanno saddexdii bilowda mar runtii muddooyinka u dambeeyeyna aan ku qabanaynay maamul goboleedyada kalkan aan ku qabanay magaalada gaalkacyo qaybta galmudug oo runtii aan doonaynay inaan ugu dhowaanno dadka si dadka loo ogaado xaaladahooda iyo waxay ku sugan yihiin shirkan waxaa ka soo qayb galay ambaasatooro oo runtii dowladaha caalamka oo runtii kaalmeeya ummadda soomaaliyeed iyo waxaa ka soo qayb galay hay-adaha internationalka iyo runtii lookalka iyo dabcan wasiirada maamul goboleedyada wasaaradaha gargaarka ee maareynta mas-uuliyiin ka shaqeeya iyo maamulka gobolka banaadir guud ahaan waxaan runtii uga wada hadalnay xaaladaha dalka iyo guud ahaan sidii xaaladahan uu ku jiro dalka uga bixi lahaa arrimaha bini'aadanimada aan runtii ugu gudbi lahaynay arrimo runtii ay dadku isku filaansho u gaaraan taasoo runtii aan ku guulaysana maanta inay qodobo xogla ka soo baxaan runtii shirkan oo ah shir soomaaliya level ah ama maarata shirka arrimaha bini'aadantinimada ee soomaaliyeed waxaa looga maantii markii labaad iskugu yimid magaaladan gaalkacyo oo ka mid ah magaalooyinka galmudug shirkan wuxuu muhiim u yahay arrimaha horumarinta gargaarka iyo waxyaalaha la xiriira maaragtay si loo samey laha adkaysi runtii shirkan kasoo qaybgalkiisu aad u ballaaran yahay madaxdii dowladda federaalka ka tirsan madax ka socota dowladda galmudug hay-adaha caalamiga qaar ka mid ah safaaradaha saaxiibaha laha soomaaliya hay-adaha caalamiga bulshada rayidka ah iyo qeybaha kala duwane bulshada ayaa kasoo qaybgelaya shirkan oo maantay socon doona wuxuu lagu falanqeyn doonaa sidii adkaysiga ama xalka waara loo sii adkayn lahaa oo dadka abaaruhu ay saameeyeen kuwa waxyaalaha kale ee dhibaatooyin kala duwan oo waddan ka dhacay ay saameeyeen maaragtay isha arrintooda laskaga warsan lahaa waxaan rajaynaynaa insha allahu inuu shirkaa noqon doono shir miro weyn ka soo baxaan arrinta la xiriirta kuqabashada markii labaad oo isku xigtay galmudug waxay muujinaysaa inay galmudug maaragtay isha arrimaha dhaqaaqday una diyaar tahay in ay maaragtay si dhow loo shaqayso dhammaan dadka maaragtay hay-adaha kala duwan iyo dowladda iyo dhammaan in la shaqayso arrintaani runtii isha annagana waxay noo tahay farxad weyn waana jecelnahay inuu saan isharo la mid ah aan insha allah kusoo martigelino deegaanada galmudug
shirkan ayaa loogu wadaayay maalmaha soo socda oo kasii socda magaalada gaalkacyo iyadoona ujeedka shirkan uu yahay sidii si rasmi ah looga soo saari lahaa warmutiyada la xiriira arrimaha bini-aadinimada ee soomaaliya